maxamuud hurre buuba ah oo isagu ahaa siyaasi weyn oo rugcadaay ah muddo badanna xilan wasiirnimo ka soo qabtay xukuumadihii kala duwanaa ee soomaaliya iminkana qorshihiisu yahay inuu tago somalilan bal markaa waxaan weydiinayaa marka ugu horeysa bal waxaad ka warantaa muddo dheer baad ka mid ahayd siyaasiyiinta u dhalatay reer somalilan laakiin ka tirsanayd xukuumadihii soomaaliya maadaama ad imika doonaysa in hargeysa tagto ma mawqifkaagii siyaasadeed baa wax iska bedeleen
bismiillaahi raxmaan iraxiim in muddaca hadilmay su-aashaas dhowr sannood baa la weydiinayay dhowr sannoodna waxaan lahaa hargeysa waan tegayaa somalilan waan tegayaa sideedabana hadilmiya muxuu ahaa mowqifka siyaasadeed ee hadilmiya aan aaminsanahay qof soomaali aan ahay soomaalinimada hadilmiya jecel laakiinse maanta hadilmiya siyaasadda hadilmiya muxuu ahaa socota ee wadanka soomaaliyeed geyiga soomaaliyeed ka socda waa mid ay laga maalmaan tahay cid walba inay hadilmiya muxuu ahaa halkay ka soo jeedo ay hadilmiya muxuu ahaa ka dhaadhiciso dadka ay hadilmiya ka soo jeedaan mowqifkooda siyaasigu siduu yahay sidaas aawadeed waxaan tegayaa hadilmiya somalilan oo anigoo hadilmiya muxuu ahaa arka in maanta hadilmiya muxuu ahaa mowqifkii hore ee kolkii hore aanu lahayn hadilmiya muxuu ahaa midnimadu hadilmiya ha ku timaado dusha ha ka timaado iminka inaanu arno inay hadilmiyay wax aan hoosta laga heshiin aanay hadilmiyay dhacahayn midnimaduna inay hadilmiya ku iman karto oon iyada oo hadilmiya wax walba raalli layskaga yahay sidaas aawadeed in hadilmiya muxuu ahaa dadka aan ka dhashay aan ku noqdo oo aan hadilmiya muxuu ahaa aniga oo jecel soomaalinimo guud ahaan laakiinse gaar ahaan maanta somalilan halkay taagan tahay ee ah inay hadilmiya muxuu ahaa wadanku u noqdo laba qaybood qayb hadilmiya wixii ingiriisku xukumi jiray iyo wixii talyaanigu xukumi jiray oo walaalo ah oo mid kastaba hadilmiya gooni ay u taagan tahay taasi maanta waxaan arkaa inay tahay mid xagga koonfurta iyo xagga waqooyigaba hadilmiya dantooda ay ku jirto oo laba dal oo walaala oo wada shaqayn kara oo hadilmiya muxuu ahaa isdifaaci kara ay hadilmiya maxaa ku wada maantana hadilmiyay arrinta hadilmiya muxuu ahaa labada state ama two state solutionka waxa la yidhaahdo ma aha un mida hadilmiya muxuu ahaa somalilan hadilmiya ay ugu jiro dani ugu jirto waxa weeyaan mid ay soomaali oo dhan dad ugu jirto ay ugu jirto hadilmiya maanta xaaladda ka taagan koonfur iyo hadilmiya muxuu ahaa dibogurashada ku dhacday hadilmiya muxuu ahaa dowladii dhexe iyo maamuladan kala duwanee badan ee hadilmiya muxuu ahaa la samaynayo in hadilmiya muxuu ahaa qaabkaas cusub oo ah laba state oo mid walba hadilmiya muxuu ahaa ay qaabkeeda siyaasadeed mid federaal hadilmiya ku shaqaynaysa iyo somalilan sideeda u shaqaynaysa midba ay hadilmiyada goonideeda u taagaan haddana ay iskaashanayaan oo laba wadan oo walaalo ah oo wada shaqayn kara ay noqon karaan aniga waxay leegtahay taasi inay maanta wakhtigeeda uu yimid may ahayn hadilmiya mid hadilmiya taagneyd maalmihii hore laakiinse maanta mid taagan oo dani ugu jirta soomaaliya oo dhan baan u arkaa
mudane waxaad tidhi imanka waxaan xal u arkaa in ay noqoto laba wadan oo somalilan iyo soomaaliya inaad kala noqotaan maxay tahay sababaha markaa maanta aad u garowsatay arrimaha
waxaan u garowsaday hadilmiya muxuu ahaa maanta xaaladda ka taagan hadilmiya muxuu ahaa koonfurta iyada oo dowladdii dhexe runtii ay hadilmiya maxaa qiiraqiiraba ku jirto oo aad moodo hadilmiya muxuu ahaa dowladihii dowla goboleedyadii ay hadilmiya muxuu ahaa iyagoo ay hadilmiya meel culusba ay taagan yihiin qaarkoodna ay leeyihiinba mana taageersanin hadilmiya muxuu ahaa ambaba dil baan ugala noqonaynoo kolba yidhaahdaa hadilmiya muxuu ahaa ictiraafkii dowladda dhexe in hadilmiyay sida ugu habboon ee maanta soomaali ay ku hagaagi kartaa inay tahay oo dowladda somalilan oo experience ku yeelata maanta maamul si wanaagsan u gaamuray oo si wanaagsan u shaqayn karaa inuu noqdo mid hadilmiya dhibaatooyinkan faraha badan ee ka taagan dhinaca koonfurta inay somalilan hadilmiya door ka ciyaarto si hadilmiya waxyaalaha loo xalili lahaa dowlad hadilmiye muxuu ahaa ee jaar oo wanaagsan oo walaalayahayna hadilmiye muxuu ahaa u iman lahaa waktigani waxa weeyaan wakti aad moodo siyaasadii in hoos ay u daadegayso hadilmiye muxuu ahaa ay tahayna hadilmiye muxuu ahaa qaybaha kala duwan ee soomaaliyeed in mid walba hadilmiye sideeda ay waxay u aragto hadilmiye muxuu ahaa qaabka ugu haboon ee dadku hadilmiye muxuu ahaa ku deganaanayo kuna wada shaqaynayo hadilmiye lagu noqdo dabeedna hadilmiye muxuu ahaa iskaashi shaqeeya meeshii hadil yimaada dadka soomaaliyeed wada yimaada aniga waxay ila tahay somaliland inay u noqon karto wadanka soomaaliyeed amba guud ahaan qaybaha soomaaliyeeda maanta hadilmiye muxuu ahaa isku ahan jira jamhuuriyaddii hadilmiye soomaaliyeed inay ka noqon karto qayb dowlad shaqaysa oo tusta meelo fara badan oo hadilmey wadanka ka jira in hadilmey qaabka dhisma dowladneedka maanta ka taagan somalilan oo kale inuu yahay mid iyagana u shaqayn kara taasina ma iman karto haddii aan kolka hore la aqbalin somalilan oo hadilmey muxuu ahaa iyadu gooni u taagan oo leh haddii ilmay awoodihii dowlad ay lahaan jirtay ay koonfur wax kaga qaban lahayd maanta siday haddii ilmay arrintu tahay waxaynu aragnaa iyadoo burundi iyo uganda iyo dad iyo fara badan ee haddii ilmay muxuu aha wadano fara badan ay soomaaliya joogaan oy leeyihiin waxbaan u qabanaynaa aniga waxay leetahay waxaa ka habboon in haddii ilmay ay dadka soomaaliyagu dhexdooda ay wax wada qabsadaan oo hadilmey dowladda somalilan oo hadilmey muxuu ahaa loo aqoonsan yahay dowlad hagaagsan oo ka helaysa caalamka taageeradii dowladnimo u baahnayd kolkaas ay hadilmey wax ka qaban karto arrimaha maanta ka taagan soomaalida ama soomaalida hoose ama soomaalida koonfureed ka taagan ay wax ka qaban karto sidaas aawadeed aniga waxay ila tahay si hadilmey hagaajinta iyo kobcinta somalilan dan baa ugu jirta soomaali oo dhan meel kastoo ay joogto khaasatan koonfurta hadilmiye muxuu ahaa qaybta soomaaliyeed koonfureed ayaa dan weyn ugu jirtaa inay jirto dowlad soomaaliyeed oo wax la qaban karta anugu waxaan ka baqanayaa arrimahan isna hadday kusii socdaan in hadilmiye muxuu ahaa waxaa laga hadlaya iminka waa laba dowladood ay meesha yimaadaan dowlado fara badan oon iyaguna isbadbaadin aan kala badbaadin oo dhibaato ay culus ay meesha ka timaado sida hadilmiye maanta lagu soo afjari karaa arrimaha maanta taagan waxa weeye iyada oo labadii dowladood ee lixdankii isu yimid ay haddana muxuu ahaa iyagoo iskaashanaya ay hadilmey muxuu ahaa hubsadaan geyiga soomaaliyeed inuu hadilmey nabad iyo xasilooni kusoo noqdo iyo hadilmey barwaaqada faraha badan ee hadilmey ceegagta hadilmey dhulkaas soomaalida ay noqoto suuragal in dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan meel kastay joogaanba
waxaad muddo badan ka shaqaynaysay midnimo waxaan ogahay inaad ka mid ahayd raggii soo halgamay ee markii ugu horreysay jabhaddii s n m ka tirsanaa haddana maskaxdaada waxaa ku jirtay markii hore midnimo maantana waxaad aragtay waaqicigu inaano ama siyaasadda maanta taagani maadaama la yidhaha siyaasadda wax meel fadhiya ma aha in maanta loo baahan yahay in somalilan iyo soomaaliya ay noqdaan laba wadan oo walaala ah marka sidii aad ula shaqaynaysay markii hore ama uga shaqaynaysay midnimada imanka ma uga shaqaynaysaa goonistaanka somalilan waxaan uga shaqaynayaa iskaashi laba qaybood oo soomaaliya oo laba dowladood oo wada shaqaynaya oo mid walba ay hadilmey muxuu ahaa qaybteeda ciyaarayso dadka soomaaliyeed dhibaatada haysa inay ka baxaan arinta hadilmey muxuu ahaa anigu halka hadilmey muxuu ahaa kala go ah laga leeyahay waxaan anugu arkaa iyadoo ay tahay qaybta qaybta cusub ee la samaynaya amaba qoondaha cusub ee siyaasadeed ee la samaynaya uu ku salaysnaado labadii qaybood ee lixdankii hadilmiye muxuu ahaa isu yimid waayo maanta hadilmiye qaybta hoose ee wixii hadilmiye italiya somalilan ahaan jiray waxaad moodaa in dhibaatooyinka ka taagani ay hadilmiye aada iyo aada ugu dhow yihiin dhibaatooyinkii lixdameeyihii taagnaa oo maanta hadilmiye muxuu ahaa ishaysad fara badan u jiro oo hadilmiye muxuu ahaa ay u baahan tahay koonfurta soomaaliyeed dad soomaaliyeed amba wadan soomaaliyeed amba dowlad soomaaliyeed oo iyadu hadilmiye muxuu ahaa dhibaatooyinka halkaa jooga wax ka qaban karta sidii lixdankii ay hadilmiye muxuu ahaa somalilan isutaggii ay hadilmiyey dhibaatooyinkii badnaayee ka dhici kari lahaa koonfur ay hadilmiyey wax kaga qabatay ayaa maanta loo baahan yahay in somalilan haddana doorkii oo kale ay ciyaarta laakiinse iyadoo ah dowlad caalamku ugu ogol yahay inay hadilmiyey dhaqaalihii iyo maamulkii iyo ciidamadii loo baahnaa ee dowladnimo ay wax ku qaban lahayd haysata ayaa loo baahan yahay wadciga maanta jira waa mid somalilan oo hagaagsan oo wax qaban kartaa ay wax weyn ka qaban karto hadilmiyey dhibaatooyinka badan ee hadilmiyey soomaaliya ka taagan ta kale hadilmiye muxuu ahaa qaabkan federaalka ee la wado hadilmiye muxuu ahaa labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa la doonaya hadilmiye muxuu ahaa in haddii ay dowlad cusubi ay soomaaliya oo hab federaal ku samaysan ay ka dhalato somalilan waynu ogsannahay siday hadilmiye u dhisan tahay ma aha habka federaalka ee hab ka duwan weeyaan kolkaa waxa weeye haddii inta aan hadilmiye arrintaasi aanay iman kolka hore laba qaybood oo soomaaliyeed oo laba haddii labadu is ogol inay hadilmiye muxuu ah laba dowladoo wada shaqeeye ay noqdaan hadday meesha timaado waxyaalo badan ayaa u sahli ayaa u sahlanaan doona hadilmiye muxuu ahaa koonfurta soomaaliyeed inay dhibaatooyinka jira ay si wanaagsan u xalisho kana hesho hadilmiye muxuu ahaa amba dhinaca maamulka ha noqoto amba dhinaca milatariga ha noqoto amba ha noqoto dhinaca hadilmiye muxuu ahaa dib u heshiisiinta ha noqoto ay door hadilmiye muxuu ahaa somalilan oo hadilmiye kolkaas bayrtii hadilmiye iyo hadilmiye diid diidmadii loo diidayay hadilmiye goonisarta meesha ay ka baxday ay kolkaa ku dhaqaaqi doonto inay hadilmiye ka shaqayso sidii hadilmiye muxuu ahaa koonfurta soomaaliyeed sida hadilmiye somalilan ay uga soo kabatay dhibaatooyinkii hadilmiye soo maray oo kale ay uga kabato ay doorkii loo baahnaa ciyaarto anugu ma arko hadilmiye sidan horeba u idhi in hadilmiye la yidhaahdo wadanka burundi oo wadan yar ah ayaa maanta hadilmi usoo gurmanaya hadilmi muxuu ahaa dhibaatooyinka ka taagan hadilmi qaybta hoose amba qaybta koonfureed soomaaliya soomaaliya amba wixii soomaaliya laisku odhan jiray iyada oo hadilmi ay suuragal tahay in doorkaas hadilmi muxuu ahaa ay somalilan ay ciyaarto haddaad u fiirsato maanta jabuuti oo hadilmiye muxuu ahaa iyadu qudhideedu door wanaagsan ka ciyaaraysa hadilmiye khaasatan hiiraan iyo gobolada hadilmiye muxuu ahaa dhexeba ka ciyaaraysa door wanaagsan ana waxay ila tahay waxay aada u muujinaysaa taasi in loo baahan yahay somalilan inay doorkaasoo kale ciyaarto laakiinse doorkaa ma ciyaari karto inta aanay lahayn awood dowladnimo oo wixii looga baahnaa ay ku dhaqaaqdo markaa suurtagal ma ka tahay maadaama aad khibrad badan u leedahay dhinaca siyaasadda dhinaca koonfurta ama dowladda federaalka soomaaliya suurtagal ma ka tahay markaas baad u malaynaysaa taasi si iyada lafteedu dhibaatooyinkeeda uga kabato in ay ictiraafto somalilan aniga waa ila tahay haa waa dadka soomaaliyeed ee maanta hadilmiye muxuu ahaa koonfurta joogaa sidii hore ma aha waa waa la waayey arag baa la noqday dad badan oonu wada fadhiisanay oonu arintan ka wada hadalay waa jiraan oo maanta solutionku inuu ku jiro two state solution wax la yidhaahda amba laba dowladood oo walaalo oo wada shaqaynaya inuu hadilmiye ku jiro xalku dad fara badan oo ah siyaasiyiin aanu aada iyo aada isu naqaano oo hadilmiye iyaguna hadilmiye maxaa ahaa sidaasoo kale u arka ayaa jira oo mas-uuliyiin waaweyn ah kolkaas hadilmiye arrintu waxay u baahan tahay arrintu dhinaca koonfureed waxay hadilmiye muxuu ahaa arrimo badan ay uga suuroobi waayeen dhinaca waqooyi amba somalilan ayaad moodaa inuu weli falcelis ku jiro aanu fal curis ku jirin hadilmiye kolka dhinaca siyaasadda noqoto oo dhibaatooyin hore oo dhacay iyo waxyaalahaasuun hadilmiye muxuu ahaa badi ka hadla aan ka hadlan hadil mustaqbalka iyo sida hadilmiye dadka soomaaliyeed dhibaatooyinka joogaan ay uga baxaan iyo kadamqashada hadilmiye muxuu ahaa guud oo ah dadka soomaaliyeed walaalahooda koonfur degani inay hadilmiye muxuu ahaa dhibaatadan xal ay u helaan oo si xooga loo wada shaqeeyo aniga waxay leetahay siyaasad hadilmiye fal curis leh ama fal curin leh hadilmiye muxuu ahaa dhinaca somalilan haddii lagaga dhaqmo dad fara badan oo dhinaca hadilmiye koonfurta jooga oo diyaar u ah inay hadilmiye arkaan maanta dhibaatada soomaaliyeed xalkeedu inuu ku jiro laba state oo walaalo oo wada shaqayn kara oo iskaashada oo khaasatan dhinaca hadilmiya muxuaha amniga oo dhibaato weyne ay dhici karto hadilmiya muxuaha maanta soomaaliya hadday u kala burburto dowlado yaryar oo mid walba ay istiraahdo hadilmiya muxuu ahaa danahaaga waxa dhibaato gelinaya dowlad yar oo kale ah soomaaliyeed sidai hal arrintaasi hadilmiya noqon lahayd waxay naga hor yimaada waxaa loo baahan yahay maanta xalku wuxuu ku jiraa oo wax lagu wada qaban karaa iyada oo hadilmiya muxuu ahaa dadka soomaaliya isu gurmadaan oo isu hadili damqadaan oo qaybi haddii ay u aragto maanta dhinaca somalilan oo kale in ay habboon tahay in hadilmiya gooni iyagoo u jooga haddana ay danihii soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan dadka kale ee soomaaliyeed aniga waxay ila tahay taas inay hadilmiya keeni karto xal ah dad fara badan oo hadilmiya muxuu ahaa arrintaas u garaabi kara oo lala hadli karaana ay jiraan laakiinse meeshii midi midi ku taag iyo hadilmiya maxaa waan go-ayaye ma go-aysid hadilmiya arrintu hadday noqoto oo aan loo daadegin danaha guud ee maanta ummadda soomaaliyeed horyaala iyo sida hadilmiya muxuu ahaa wixii loo baahan yahay ee ah degnaansho iyo walaaltinimo geyiga ka dhacda loo abuuro waxa weeyaan in hadilmiya muxuu ahaa laysraaligeliyo la hubsado cid walba hadilmiya sidii ay u aragto inay hadilmiya wax ku qaban karto in loo ogolaado inay hadilmiya muxuu ahaa una dhaqanto una hadilmiya muxuu ahaa samaysto maamulka hadilmiya iyadu doonayso bishart in hadilmiya dadka soomaaliyeed ay yihiin dad walaala ah oo wada shaqayn kara oo ah suuragal aanay noqon karahayn in qaybi ay keligeed iyadu intay hadilmiya muxuu ahaa tiraahdo wax nagama gelin intii kale soomaaliyeed dabeedna hadilmiya muxuu ahaa ay ka badbaado dhibaatooyinka badan ee hadilmiya muxuu ahaa ka hor iman kara iyadoo sidaas tahay arinta hadilmiya muxuu ahaa geeska africa maaha arin waxa weeyaan arrin hadilmiya muxuu ahaa maanta caalamka waxaad moodaa aragtidiisa iyo hadilmiya muxuu ahaa fikirkiisa siyaasadeed ama waxaan geo strategiga la yidhaahdaa inuu kasoo hadilmiya muxuu ahaa guurayo dhinaca atlantic oo dhinaca hadilmiya muxuu ahaa badweynta hindiya uu usoo guurayo khaasatan geeska africa uu usoo guurayo waxaa la yidhaahdaa hadilmiya muxuu ahaa qarnigan aynu ku jiro hadilmiya mutul ku yaala hadilmiya xeebta soomaaliyeed ayaa noqon yaa noqon kara hadilmeeyay ahamiyadda ugu weyn ee dunidu maanta ay hadilmeya u fiirsato sidii hadilmeya muxuu ahaa dhibaatooyinka jira wax looga looga qaban lahaa ahamiyad weyn bay hadilmeya ayuu geeska africa leeyahay dadka soomaaliyeed meeshan ilaahay ka abuurana ay leedahay kolkaas isqabqabsi iyo heeska hor imaduun in hadilmeya muxuaha lagu jiro oo aan la isu garaabin oo maanta ciddii soomaaliyeed haddii tidhaahda annaka waxay nala tahay sidahay waxay nooga hagaagayaan inaynu hadilmeya muxuaha laba dowladood oo walaalo oo wada shaqayn kara aynu noqono aan la ishortaagin inaanay hadilmiyey cidda doonaysa inay hadilmiyey labadaa dowlad noqdaana ay hadilmiyey ay noqdaan dad kartida iyo hufnaanta ka dhaadhicinta arintan inay dan soomaaliyeed tahay oonay ahayn soomaali danteeda wax burburinaya inay hadilmiya muxuu ahaa ay iyadu mas-uuliyaddaas ay saaran tahay inay ka soo baxdo mas-uuliyaddaas saaran ayaa laga maarmaana ma laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan ismaaciil buuba imankana wuxuu xil u soo doontay somalilan
dadku hadilmey muxuu ahaa kolley iyo kolley siyaasi aan hadilmey la tuhmahayn ambaba hadilmey aan loo qaadanahayn hadilmey muxuu ahaa shaqo u ku dhaqaaqa amba hadilmey muxuu ahaa qoonda u hadilmey la yimaada inay dana gaara hadilmey ka dambeeyaan waa iska iska garanayaa anigu waan iska garanayaa dadka qaarna inay hadilmey sidaa u eegi karaan waa dhici kartaa laakiinse waxaan halkan anigu hadilmey aada iyo aad ugu hadilmaya muxuu ahaa adkaynaya cid walba inay hadilmaya muxuu ahaa ogsoonaato anigu waxaan ahay qof soomaali ah soomaalinimadiisana jecel waxaan arkaa maanta soomaalinimo badbaadadeedu inuu ku jiro dadka soomaaliyeed inay isu garaabaan oo wixii hadilmaya muxuu ahaa lagu wada shaqayn karo laga doorbido wax hadilmiya muxuu ahaa amba qof gaari uu rabo ambaba hadilmiya qayb gaari ay rabaan amba reer gaari uu rabo ma suuroobayso inay hadilmiya muxuaha cid gaari gooni hadilmiya wax iyadu u samaysato sidaas aawadeed waxa anugu aan damacsanahay oo kelina inaanu meel marahayn haddaan dadka soomaaliyeed ila arag waan iska garanayaa kolka anigu waxaan aaminsanahay fikirkayga iyo hadilmiya mabda'ayga inaan hadilmiya muxuu ahaa horena uga shaqeeyay imkana ka shaqaynayo dadka soomaaliyeed geyigan ilaahay ku abuuray si degan oo hadilmiye muxuu ahaayeen maanta caalamku siduu u dhaqmo u dhaq- eh, u- u dhaqmaan eh, awoodda ilaahay hadilmiye siiyey iyo hadilmiye khayraadka fara badana ilaahay siiyey iyo meeshaa maanta caalamkoo dham uu u soo jeeduu siiyey inay u shukri naqaan oy iyaguna isu garaabaan dad wixii hadilmiye dantu ay ku jirtana laga doorbido wixii dana gaari ay hadilmiye muxuu ahaa eh, ay ka dambeeyaan Een, waxaan ku siinayaa su-aasha ugu dambaysa oo ah dardaaranka maxaad jeceshahay maanta ummadda reer somalilan iyo kuwa soomaaliyeed mid dowlad siyaasiga u ahaydba een, gunaanadkaagu muxuu noqonaya
horta sideedaba hadilme muxuu ahaa anigu siyaasi ahaan ogowo slmt baan kasoo jeedaa waxaan ahaa hadilme wasiirkii hadilme maxaha maaliyadda ee maanta lacagta somalilan ay hadilme maxaha isticmaasho qoondeeyey Eh, sideedaba hadilme muxuu ahaa in, eh, raadad fara badan ayaan hadilme muxuu ahaa dhinaca somalilan amba ha noqoto waqtigii halganka amba ha noqoto sidii loo soo galay hadilme wadanka ee loo dejiyey aan ka ciyaaray Eh, waxaanan hadilme muxuu ahaa hubaa Eh, dhinaca hadilmey koonfureed dad fara badan inay aada iyo aada u garanayaan maanta arrintan aan soo jeedinayaa inay tahay arrin danta dadka soomaalida hadilmeye muxuu ahaa ku qotanta maanta marxaladan aynu marayno calalaheeda kolka hadilmeeye laga doogsaday oo laga soo baxo dhibaatooyinkii hadilmeye maanta sidaynu nahay inaga dhigay kolka laga soo baxo anu waxaan hubaa dadka soomaaliyeed inaanay kala maarmi doonin oo isu baahnaan doonaan laakiinse maanta marxaladan aynu ku jirro waxaa loo baahan yahay inta laysu garaabo laba dowladood oo soomaaliyeed oo ka- ay ka dhexeeyo hadilmeye iskaashi culus dhinacyo fara badan oo hadilmeye muxuu ahaa dadkooda u tudha inaynu hadilmeye muxuu ahaa eh, ka shaqayno sidii loo qaban lahaa taasaan anigu aaminsanahay shalaytana aaminsanaa beritana aaminsanaan doonaa daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gebagabeynaynaa waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay siyaasiga ruugcadaaga ah ee ismaaciil maxamuud hure buubaa oo aan u malaynayo bahda siyaasaddu inay muddo badan dhinaca saxaafadda kala dirishaydeen